ha waxaan ka hadlayaa bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa ciyaamahan waxaa socotay xildhibaanada koonfur galbeed soo xulitaankoodii ayaa socotay marka insha allahu anaga dhabiilaan qabnaa qaabkii waxa u socdaan oo dhan waxaan raalli ka ah ka nahayn ma aha waxaa la sheegay in qolada gobolka shabeelle hoos kasoo jeeda khaas ahaan guumaal inuu leeyahay sideed ilaa toban mana mana u qaadanto gobolka shabeelle hoose baay iyo bakool digil iyo mirafli iyo biimaala isla qaatay iyo wixii la degan oo kale marka sahmiga noocaas ah in koonfur galbeed madaxweynihii koonfur galbeed u qoondeeyo qolatan ee wax la qaadatay iyo meesha ay kula qaadatay inuu ku xukumo oo noocaas wax uu ku siiyo ayaan kasoo horjeednaa haddii aan beesha imaal nahay waxaanu rabnaa xaqaayn iyo saxan iyo waxaan nahay iyo qadirinta beesha uu qadirinayo see soo madaxweyne inuu yahay u og yahay xaqii shacabkiisa shariif xasan sheekh aadan xaqii shacabkiisa hadduu gara hadduu garanayna waa mashaakil in dad kale waxay u meeriyaanna lama rabo dadkii waxaa lagu dhisay waxaa lagu saleeyey deegaana lagu saleeyey deegaanka qaabka lagu saleeyeyna hadda waa la yaqaanaa oo wadaa deegaan ahayn oo nagu kor wado oo dadka ku kor wadaa jira dadkaas ha iska daayo shacabkiisa ha soo jiito waxay rabaan ha ka turjumo ha u adeego waxaan rabaa shariif xasan sheekh aadan haddii shacabka uu ka sayn waxuu rabo puntland ha kusoo qaado ha baabi'iyo intuu ka geri karo dowlad koonfur galbeed intuu usoo wato haddii kale ha dhegeysto waxay rabaan ha fiiriyo xaqooda ha siiyo xaqooda ha ku turjumo baal cad oo wanaagsan ha ka galo taariikhda soomaaliya haddii kale baal madow ha ka galo sida sheekh xasan xasan sheekh maxamuud oo kale intaasaan rabaa inaan sheego waayahay marka markaynu ku horumarno su-aasha ku aadan soo xulista baarlamaanka maamulka koonfur galbeed qaabka wax u rabtaan maxay tahay hadaad cadaysaan hadda kulligeedna waa saddex saddex gobol gobol kasta intuu qaatay wax u dhigma amba wax u dhow ayaan ayaan doonaynaa maadaama saddex qolo oo waaweyn oo deegaana ay soo ay isla qaadatay dhismaha koonfur galbeed saddexda gobol
saamigiinu maxaa lagu qoondeeyey oo hadda aada leedihiin waana laga leexiyey tirada hadda doonayseen waa imisa tiradaan doonayna hadda waa waa labada yaqaanaa oo bay bakool waxay qaadatay soddon soddon oo kale bayna waxay qaadatay soddon oo kale gobolka shabeelle hoosna waxay qaadataa lagu sheegay in soddon iyo lix ay qaadatay hadda beeshii dhimatay dhaabacatay dib gashay lagu turtay haddana mar labaad saddexda gobol ay isla qaateen shariif shariifka wuxuu waxaa waaye diimaal waaye diimaal waxaa laga rabaa inuu markii uu yar tahay gobolka shabeelle hoose intuku aada baro bar iyo wax kasii badan inuu qaato maadaama uu ku dhinta ku dhaawacma ku dagaalamay dawlihii kale la degnaa tilaabta noocaas aysan weli qaadin marka insha allah saasaan doonayna
marka hadda goorma idinku maqaalaha in lasoo xulayo baarlamanka weli ilan hadda laguma dhawaaqeen xubnihii baarlamanka weli raadintoodii baa lagu jira wakti cayimanaad ogtiin maa jirta hadda kulliba kulliba bisha dhalatay ama dhalinayso waxaa la sheegay in tobankeedii in la dhaariyo la rabo sida hore aan u maqalnay waa lagu guda jiraa xulitaanka marka waxaan rabnaa minaka ka socday xagga biimaal oo ka socday waxa beesha run run ha ka sheegaan ha ka turjumaan waxay rabto way yaqaaniin ha keenaan haddii kale shariif kasta akiisa axsaan ha u sameeyo waxay rabaan ha weydiiyo hana siiyo insha allahu waktiga waa lagu gudi jiraa dhinacayna anaga dadka noo masalaya koonfur galbeed ka tirsan wasiirada iyo wax lamid a waa ayakaa meesha lagu jira inay beesha ka turjumaan wixii ay ogoshahay beesha keenaan iyo inay laasaar yihiin oo dadkan u adeegaan labadoo inay ka cadaystaan cashirkooda uu cadaado saasaan doonayna ayakana maadaama ay meesha aan mar kastaba ku tirino xuquuqdayna ay in badanna duudsiiyaan sidaan qiyaasay